إله الكون إله الكون قد زادت ذنوبي وفي العصيان قد تاهت دروبي فألهمني طريق الحق دربا ولا تكشف أيا ربي عيوبي
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu halka aad weli nagala socotaan waa idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan meel kastoo aad joogtaan waxaad ku soo dhowaataan darsiga siddeedaad ee risaalada alkhaflah oo uu soo jeedinayo sheekh cabdiraxmaan firin
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وكتاب كني الغفلة gaar ahaan wuxuu ka hadlahayay qeybtii labaad oo ahaa khadaru lqaflati inaan waxyaalaha lagaa rabe ee ku sugahayo uusan ruux wadanaynin oo ay ka mid tahay dhimashadii aakharadii jannadii naartii idan marka waxaa weeye cashirkeenna waa kii maanta afar waa kii sideedaad wuxuuna ka bilaaban hayaa masaladii ugu dambeysay oo ah afariy tobnaad oo khadaru khaflati ah waana cashirkeeni sideedaad insha allahu tacaala towbiiqu lkaafili yowma alqiyaama canaanasho la canaananayo ruuxa aakhara moog iyo waa taqxiirii in la cabsiiyo oo wadna kurkur lagu rido qaala allahu tacaala walaqad khalana alinsaana ilaahay subxaana wa tacaala markuu kasoo sheekeeyey inay aakhare la issoo bixin doono iyo nimankii diiday ilaahay wuxuu aayadahan inooga waramahayaa saddexda arrimood ee bini aadamka u maro awalan waa nool nahay hadda thaaniyan waan dhimanaynaa oo sakaraatu mowd baa ku dhici thaalithan wanafiqa fi suuri dalika yowm alwaciid qiyaamadii weyneyd baa dhacay allah wuxuu yihi subxaanahu watacaala walaqad khalaqnaa waan abuuray al insaana insaanka annagaa abuurnay dadkan dhahaya qiyaamo iyo isasoo bixitaan iyo xisaab midna ma jiraan in hiya ilaa xayaatuna dunyaa namuutu wanaxyaa dhahaya ilaahay wuxuu yihi hadda wuu nool yahay wuuna hadlahayaaye waa kan muranka la soo taaganee marka hore yaa abuuray se maxaa laga abuuray allah wuxuu yihi walaqad khalaqna alinsaan insaanka annagaa abuurnay markii hore marka uu nool yahay soo ma aha wanaclo waan ognahay maa wax allaale waxay tuwaswisu ugu sheekaysa bihi maaga nafsuhu naftiisu waxay ku sheekayna waan ognahay wanaclo waan ognahay maa tuwas waxay ugu sheekayn bihi xadka nafsu naftiisu waxay ku sheekaynaysana waa ognahay marka allah subxaanahu watacaala awooddiisa eeg asagaa ku abuuray wax walba ood ku hadasho oo naftaadu ay ku sheekaysana ilaahay waa ogyahay subxaanahu watacaala ilahay muxuu waa naxnu aqrabu ilayhi min xabli lwariid bini aadamka mar haddii annagwan abuurnay waxay naftiisa ugu sheekayna uu ogyahay alleh subxaanahu watacaala uu la socdo haddana allah wuxuu yihi wanaxnu aqrabu ilayhi min xabli lwariid markuu iska hadlahayo ama waxuu sameynhayo inaan ka fognahay uusan u malaynin wanaxnu annaga aqrab waa oga dhownahay ilayhi axadka min xabli lwariidi xawlmuriidada xiidkan xawlmuriidka la yidhaahdo ee luqunta dhexmara ee isku xidha wadnaha ruuxa iyo maskaxda isku xidha alwatiin xiidkaasaa la yidhaha hadduu go-ana uuse ruuxu weligii noolaano dhaqso u nafaxayo xiidka uu ku taagan yahay waan waan oga dhownahay ilaahi subxaanahu watacaala laba arrimood baa marka inoo bannaan lagu fasiraayo mid waa midda sheekh islaam ibnu timiya qeyrkay xoogayaana xooga badanoo ilaahay markuu leeya wanaxnu aqrabu ilayhi min xabli lwariid waan oga dhownahay xididka xawlmariidka markuu leeyahay malaa'igtu ilaahay ka hadlahaya subxaanahu watacaalaayo malaa'igtanada aan soo diray inay wax ka qorto xididka xawlmuriidka way oga dhowdahay sidaas waa sida ugu fiican waxaa kaloo lagu fasiri karaa wa naxnu aqrabu ilayhi min xabli lwariid ilahay wuxuu waan oga dhownahay xididkiisa xawlmuriidka ohoo macnaha waxaa weeye bicilmihi weeye ilaahay subxaanahu watacaala mar kasta waxaa iska ilaalisaa wanaxnu aqrabu ilayhi min xabli lwarid inaad tidhaahdo waan oga dhow ilaahay wuxuu waan oga dhowahay bidaati ilaahay daatadiisa uga dhow xawlmariidka sax ma aha allah subxaanahu wa tacaalaa haddii suufiyada iyo ashaacirada iyo jahmiyada qabta allahu mawjuudun fi kuli makaan marka waa khalad in la yidhaahdo ilaahay wanaxnu aqrabu ilayhi min xabli lwariid ilaahay daatadiisa uga dhow lama dhigi karo labaa kuu banaan ilaahay bicilmihi subxaanahu wa tacaala waa sidii salafke aqoonta ilaahay uu kaa warhayo iyo suu ilaahay kugu jeedo iyo suu xalka ila ola socdo xididkaa ilahay waa kaaga dhowya ama ilaahay maalaigtiisa kaaga dhow labadaas wey ilaahay maalaigtiisa in lagu fasiraana fiican laakiin weligaa daata yaan lagu fasirin wanaxnu aqrabu ilayhi min xabli wariid alla wuxuu waan oga dhownahay oo malaa'igta aan soo diraa uga dhow ama aniga bicilmi baan uga dhowahayba min xabli wariid xididkaa la yidhahda xawlmuriidada ilaahay wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala id yatalaqa almutalaqyaani can ilyamiini wa can ishimaali qaciid allah wuxuu leeyahay id wakti ka sheekee nebi maxamedow ama id wakti baan uga dhownahay yatalaqaa ay qaban hayaan acmaashooda almutalaqiyaani labadii malag mutalaqiyaani labada malag baa dhihi yatalaqaana ee ya-khudu weeyaan ay qaban hayaan ay qorhayaan labada malag markay acmaashooda qorahayaan ee ruuxanu acmaasha uu la yimid khayran wa sharan ay qorahayaan allah wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala waan uga dhownahay xilligaas xawlmuriidaan uga dhownahay labadaa malag canilyamiini qaciidu mid wuxuu ka fadhiyaa canilyamiini wa canishimaalina qaciidun bidixdana mid baa ka fadhiya midigta mid baa ka fadhiya bidixdana mid baa ka fadhiya marka labadaa malag midna bidixduu ka fadhiyaayo midka sayi-aadka qora weeye midna midigtuu ka fadhiyaayo midka xasanaadka qora weeye soomaalidu laakiin waxay tahy inta badan raqiib iyo catiid bale waxba kama jiraan raqiibun catiidun waa isku sifa un weeyaan ee labada malag magacoodii ma aha marka labadaa malag acmaasha aan la nibanay qorahayaan wa ina calaykum laxaafidiin kiraaman kaatibiin yaclamuuna maa tafcaluun allah wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala korkiina waxaa saaran malaa'ig wa wanaagsan oo acmaashiina ka warhaya oo qorahaya yaclamuuna maa tafcaluun way og yihiin waxa aad samaynaysaan malaa'igta marka midka midbidixda fadhiya midka midigka fadhiya waxaa xukuma suu nabiga inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam midka midigta fadhiya nabiga wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam xadiidkii abu saame ruuxii malaga markuu ruux khayr la yimaado hadal khayra iyo ficil khayra iyo niyada oo wax khayra u geliyo niyada waxaa kaaga jira ilaahay baa daalacsiinaya subxaanahu wa tacaala malaa'igta way ogaanhayaan markaa malagaa midigta fadhiya wuu qorhayaayo halkii xasanaba toban jeer ka badan buu qorhayaa haddii subxaan allah aad tidhaahdo toban subxaan allah iyo ka badan buu kuu qori allah akbar haddaad tidhaahdo toban allah akbar iyo ka badan buu kuu qori hal salaad haddaad tukato ama laba ragcadood ama afar ragcadood aad tukato toban salaadood ugu yaraan buu kuu qorhayaa sadaqa haddaad shilin ku shilin haddaad bixiso ugu yaraan toban kun buu kuu toban kun buu kuu qorhayaa sidaasuu kugu qorhayaa iyo wixii kasii badan isla marka uu ruuxu ka soo baxo hadalkaa ama ficilkaa ama khayrkaana isla markaa waa boobsiinhayaa buu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam kan laakiin hadduu ruuxu dembi ka soo baxo malaga midigta fadhiya wuxuu leeyahay qorin sug inuu ilaahay istikfaar weydiistaa laga yaabaa inuu ilaahay usoo noqdo toobadkeena laga yahay qorin buu leeyahay toddoba saac buu intaa leeyahay qorin malagaasaa ka celinaya midigtaa toddoba saac markay dhammaato dembigii kaa dhacay haddaa ilaahay istikfaar weydiisan weydo dembigii kaa dhacay haddaa ilaahay uga toobad keeni weydo markaasuu malagu leeyahay qor hal dembina qor buu leeyahy hal dembi u qor socuu leeyahy marka ilaahay bal naxariistu inoo galay iyo saan uga faa'iidaysan la-aanahay ummaday fiiriya kii midigta waxaa la yidhi khayr kaa soo baxa biriqsi waa la boobsiinayaa ugu yaraan asagoo toban laba jibaaran baa lagu qorhayaa ama midka bidixda saaran malaga midigtaa xukun xulay ha qorin inuu toobad keenaa laga yaabaa inuu astaqfirullahu dhahaa laga yaabaa ha qorin toddoba saac baa laguu sughayaa toddoba saac marka dhan haddaan la imaadana hal dembi baa laguu qorhayaa markaasuu alla wuxuu leeyahay iyadu waqti baan u dhownaha ama xaalkiisa aan la soconnaa yatalaqaa ay soo qaban hayaan ay qorahayaan oy sugahayaan almutalaqiyaani labadii malag acmaalu bani aadam markay qorahayaan can ilyamiini wa can ishimaali qaciidun waa garanaysaayo waa mubtadi iyo khabar marka yemiinka hore qaciid baa ka xadfan oo midda dambaa ku tusinaysa can ilyamiini qaciidun midigta mid baa ka fadhiya wa can ishimaali qaciidun allah wuxuu leeyahay maa yalfidu min qowlin ilaa ladayhi raqiibun catiidun maa yalfidu kuma hadlo ruuxa min qowlin ruuxa bini aadamkaa hal erey kuma hadlo hal ficil ma sameeyo ilaa hadduu hadlo laday agtiisa waxaa ah raqiibun mid ilaalinhaya catiidun oo diyaara haddii aada mataqaanaa hadal ku hadasho malag raqiib oo catiida agtaa raqiib waa ilaaliyo oo adunbu ku fiirinayaa meel kale kuma mashquulahayo catiidun waa diyaaro marna inuu maqnaado waan mashquulsanahay iyo qalin baan waayey iyo buug baa iga maqan iyo xoogaa waa il duufay malaha waa raqiib catiida weeye hadalka aan ku hadalno hadduu khayr yahay waa la qori hadduu shar yahayna waa la qori hadduu maalaayacni yahayna waa la qori doonaa wax allaale wixii kaa soo baxa waa la qorahayaa dadka taleefanada ku hadlahaya ee laga yaabo inantu inay nin la sheekaysan ama ninka uu gabar la sheekaysan qurun iyo fawaaxishna laga sheekaysanhayo bini aadamkana laga qarinhayo waxaasu waa qoran yahay aakharaan lasoo bandhigi doonaayo allah ka xisho subxaanahu wa tacaala maa yalfidu min qowlin ilaa ladayhi raqiibun catiid qolada usulfiqi waxay dhahaan nakiratun fii siyaaqi nafyi tufiidu alcumuum shayga nakirada ah erey nakira hadduu shay nafyiga ku dhex jiro caam buu keenhayaa maa waa naafiyo yalfidu min qowlina waa artaa qowlla waa aragtaa marka nakiratun fii siyaaqi nafyi oo fii siyaaqi shardin oo fii siyaaqi nafyin tufiidu alcumuum marka erey walbaa la yeeshay khayrahu wa sharuhu wamaa laa yacnu kulli waa la qorhayaa un wax allaale iyo wixii kaa soo baxa waa la qori marka allah wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala maa yalfidu min qowlin ilaa laday agtiisa ruuxa waxaa markuu hadal ku hadlahayo ama ficilka uu samaynhayo laday agtiisa waxaa raqiibun ilaaliye isagun ilaalinhaya catiidun oo diyaara ayaa agtiisa ah intaa ilaahay wuxuu inoogu sheegay xaaladda aan noolnahay waxaan sidaan u noolnahay buu ilaahay inooga sheekeynayaa ilaahay wuxuu inooga sheekeeyey asagu inuu anu abuuray ilaahay wuxuu inooga sheekeeyey inuu waxay nafteenna ku sheekeen oo xataa aanaan ku hadlaynin ficilla aanaan ku qabaninee qalbiga aan ka sheekaysanayno ilahay inuu ka warhayo ilaahay wuxuu inoo sheegayaa xididkeenna xowlmuriidka inuu nooga dhow yahay ilaahay wuxuu inoo sheegahayaa laba malag inuu noo soo diray oo midna uu midigta naga taagan midna bidixu naga taagan yahay wax allaale waxaan ku hadallana inuu ilaalinhayo qorhayo ayuu ilaahay inoo sheegay marka ruux kastoo marka aada noosha waa noocaas aye nolosha maxaa ku xiga marka wajaa'at sakratu lmowti bilxaqi dalika maa kunta minhu taxiid intaasaa ku xigto markaan haddan lona waan dhiman doonaa hal ruuxuu noolaanhaya male hal ruux oo laleeyahay ruuxan waxaa loo qoray inuu weligii iska noolaado intuu adduunka joogo xataa male dhammaan waa la dhiman ilaahay wuxuu leeyahy ruuxa waqtis markii la gaadho wajaad waxaa u timid oo u imaanaysa laga wadaaye maadaama wuxuu wax dhacayo oo lahuba u yahay wax dhacay baa laga cabira inta badan marka inay aan dhimanayno waa wax xaqiiqa ah weeye uusan muran ku taagnayn lianna maa wax dhacay inaan dhimanay baa laga soo qaaday allah marka wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala markuu ruuxa wakhtigiisii u gaadho wajaa'ad waxaa imaanaysa sakratu lmowti baa imaani geerida sakaraadkeeda baa imaani bilxaqi waana xaq geeridu daalika kaasuna yuqaal waxaa loo dhahayaa markay geeridu timaado daalika kaa oo geerida ah maa ima ladii kii weeye kunta aad ahay minuu xaggii taxiidu mid ka warwareega wixii aad ka carari jirtay waa xanuunsanahay dhakhtar hala ii geeyo daawaan rabaa waxaan awamalo kumood yahay ama geeridii aad ka warwareegi jirtay bal qur-aan hala i saaro mara hala i saaro neef adhe hala ii soo gado culimo ha lagu yeedho dhakhtar ha la ii diro mowdkii aad weliga ka carari jirtay waa kan baa leeyahay nabigeena calayhi salaatu wasalaam khayru khalqillaahi waad garanaysaan wax naflo ka khayr badan ilaahay ma khalqin subxaanahu wa tacaala haddana waxa weeye caaisho waxay leedahay radia allahu canha markuu nabigu geerida kusoo xaadirtay nabig wuxuu lahaa subxaana allah ina lilmowti sakaraat nabigu calayhi salaam silaca iyo dhibaatada haysata nabigu biyaa ag yaalla calayhi salaatu wasalaam biyuhu gacanta gelinhayaa wejigu marinhayaa kulaylka haysta iyo dhibaatada haysata markaasu wuxuu leeyahy subxaana allah ilaahay baa xumaan ka nasaane ina lilmowti sakaraat mowdka wuxuu leeyahay sakaraad buu leeyahay mowdku dhib buu leeyahay alla mowdku dhib badanaa alla mowdku silic badanaa ayuu nabigu lahaa calayhi salaatu wasalaam marbuusu isa saarhayaa wuu ku huurahayaa wuu tuurahayaa haddana qawo waa qabanhaya haddana buusu isa saarhayaa biyuu isku shubahayaa nabigu calayhi salaatu wasalaam nabiga halkaa marhaya inagu marka xaggeen joognaa markaasay tihi caaisha raxmatullaahi calayh ruux dhintay oo geerida ilaahay u fududeeyey ku farix mahaya anigu waayo nebi maxamed wixii la mariyaan ogahay bay tihi calayhi salaatu wasalaam marka hadday geerida lagu fuday ee kheyr tahay nabigaaba aari naftu tirta oga bixi lahayd bay tihi marka ruux geerida lagu dhibay ama lagu ama ama loo fudeeyey waxba aan u arko may aakharaha horeysa xadiidkii marka axmed binu xambal iyo ibnu maaja min xadiidi abu hureyre ee dheeraa nabiga muxuu yihi calayhi salaatu wasalaam ruuxa markii la gaadho aakhiru dunyaahu adduunka xilliga ugu dambeysay markay saacatu sifir marayso oo adduunka meesha ugu dambeysay ruuxa u garaacayo malaa'ig baa wax usoo fadhiisa hadduu ahlu janno yahay malaa'ig baa waxay soo fadhiisanaysaa isagu waa caadi waa xayi ogow ishiisu meeshay ku daasho y malaa'ig baa soo fadhiisanaysa malaa'igtaa nebigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam dhar cadcad bay gacanta ku wadaan barfuunno aada u carfaayana gacanta kale ku wadaan markuu indhaha ku dhufto ruuxa muminka wuu arkayaa waxay u jiraan il aragti meel ishaada wax ka qabatay ka arkaysaa maxaga koraa ilaahay baa naga og markaasuu markay indhahaas ku dhuftaan malaku mowd baa soo dhaqaaqahaya way fara badan yihin malaku mowd baa soo dhaqaaqahaya markaasuu u imaanhayaa ruuxii markaasuu wuxuu leeyahy yaa ayatuha nafsu lmudma'ina irjicii ilaa rabbik raadiyatan mardiya fadkhulii fi jannati ilaa akhiriha markaasuu wuxuu leeyahay naf yahay xasiloone ahlu tawxiidka ahaydey soo bax xaggeen soo aadaa waxaa soo aadaa birawxin wa rayxaanin wa jannata naciim wa rabbin gayri qadbaan waxaa soo aadaa birawxin soo aad istiraax iyo raaxo soo aad wa rayxaanun risqi waasica soo aad wa jannata naciim janno lagu nagaanhayo oodan weligaa ka baxaynin soo aad buu leeyahay wa rabbin rabbi soo aad rabbigaasoo hayri qadbaan aan kuu xanaaqsanayn ilaahay ku raba oo ku danaynhaya oon kuu xanaaqsanayn baa ku rabee xaggiisii soo aad inta markuu yidhahdo nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam weel caaga oo biyo laga shubay ama tuubo la furay say biyuhu oga soo daataan bay naftii soo baxaysaa hal mara way soo dabagelaysaa markaasoo maradii cadayd buu u dhighay malaku mowd calayhi wacalaa nabiyina idan markay soo baxdo intuu ku duuduubo yuu dhaladii jebinaya markaas ku daadaadinhayaa ilbiriqsi nabig wuxuu yihi calayhi sala darfata cayn gacanta kuma haynhayo malaa'igta intay wada timaado soo orodo yunuma marka qaadahayaa maraysu ku duubahayaa dhalihiisa cadarkan waa ku jebinhayaa kii kale kii kale markaasaa baashio carfays odyaabayso iyo cirka la aadahaya markay usii dhowdahay samad samadaas usii dhowdahay malaa'igtii samada joogtay oo dhan baa caraf saaqaysa kaasaa lay war maxaa jira maanta maxaa isbedela way garanhayaan kaas ninkii hebel hebel ahaa magacuu ugu jeclaa iyo magaci aabihiikii ugu jeclaa yaa loogu yeedhahayaa gabadhii hablaayaahd ama ninkii hebel aha in hebel ahaa yaa soo socday hala soo dhoweeyo sama kasta malaa'igta kuwa muqarabiinta malaa'igta waxaa ugu fadlin muqarabiin bini aadamkana waxaa ugu fadlin ambiyada iyo rususha malaa'igta muqarabiinta ee samaa dunyaha joogta yaa soo dhoweynaysa marxaban bay leeyihin marxaban soo dhowow sidii malagga hore ku yiro kale birawxin wa rayxaani wa jannata naciim wa rabbi kayra qadbaan ku soo dhowow iley way sagootinhayaan buu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam samada kale sidii oo kale kuwana way sii sagootini samada kale ku simahayaan toddobada samaa la dhaafinhayaa fa yunaadi munaadin markaasaa waxaa dhawaaqahaya dhawaaqe wuxuu leeyahay addoonkayga ku qora fii cilyiin diiwaanka cilyiinka ha lagu qoro halkaa ha lagu daro tartiibna ha loo celiyo oo inta qiyaamo laga gaadhayo dhulkii ha lagu celiyo maxaa yeelay minhaa khalaqnaakum wa fiihaa nuciidukum minhaa nukhrijukum taarata ukhraa ha lagu celiyo leey dhulkii baa marka lagu soo celin tartiib naftii baa la gelinhayaa marka naftii markii la geliyo annagu qabriga markaas ka qodan adduunka waxa la maraya ma ogin markaan sii qaadno oon qabri usii wadno waxay leedahay ilaan khayr iyo wanaag bay soo aragtay dowro waxay soo qaadatay laysa bacdaha dowra farxiya oo far- farxay soo qaadatay waxay leeyihin waxay leedahay war i- war ila orda war maxaad ii daahinaysa war godka i geeya godka markii la geeyo oon aasno nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam waxa u imanhaya laba malag midna munkar midna nakiir baa la yidhaahdaa munkar nakiir oo markaas waxay leeyihiin man rabbuka wamaa diinuka sax eray bay weydiin hayeen hadduusan shahiid ahayn shahiidkaas waxba lama weydiiyo een ilaahaagu waa kee nabigaagu waa kee rasuulkaagu waa kee intiibuu ka jawaabahaya waxaa leeyahy bal nebi maxamed ka warrama xaalka se waa ninkaa bal ka warramo oo diin ma idin soo gaadhsiiyaa la weydiinaya markaasuu wuxuu leeyahay qur-aan buu noo keenay qur-aankii baan akhrinay waana fahanay waan rumaynay malag nabigaa waan rumaynay markaasuu lala hadla xalay malaa'igey ninkanu run buu idiin sheegay jannada dhan walbaba il aragti madal basari ha loo waasiciyo dhan walbaba waxa weeye inta ish hal kilomitr ka badan dhan walbaba qabriga hala waasiciyo nal iyo adduunyana ha loogu xidho jannadana albaab carafteeda uu ka helo mataqaanaa ha looga furo ayaa la leeyahay markaasaa sidii lagu samaynhayaa inta asagoo maragax u imaan nin qurux badan oo dhar qurux badan haysto oo weji furfuro baa u imaanaya markaasuu wuxuu leeyahay war nin khayr baaba kaa muuqda xaggee adna iga timid kaasuu wuxuu yidhi ana camaluka asaalix waxaan ahay camalkaagii wanaagsanaa baan ahay inaan kuu wehelyeelo odan meeshan ku cidlobin oo kuu sheekeeyaan rabaa markaasuu le ilaahu adduunka halaag ilaahu adduunka baabi' buu leeyahay ehelkaygii iyo reerkaygii iyo carruurtii aan hele eh barwaaqadan iyo adduunkan alla ilaahu adduunka halaag ilaahu marka baryahayaa kii kale marka awi nafta oo ku jirta yaa malaa'ig baa wax usoo istaagaysa asagana ishiisu meeshay ku daasho ayuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam malaa'igtaasu nin kasta bahal budh ah oo kuusanoo budharkan waaweyn ee qoladan gaalada ah booliskooda uu qaato ee dadka ay ku garaacaan ee ku dulmiyaan olaha waaweyn oo kale yuu mid kasta gacanta ku haysa ushaas oo kale mere madowna gacantu ku wadaa markuu arka marka wuu naxayaa markay ishiis ku dhuftaanba malakumugd baa soo dhaqaaqayuu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam markaasuu wuxuu le yaa ayatuha nafsu alkhabiitha fi ljasadi alkhabiitha naf yahay xun ee ahlu macaasida ah ee gaasha ee mushrikada ah jidh xun oo wasakhana ku dhex jirta soo bax markaasay jidhkiibay naftu waxa isku reebi jidhka isku reebaysaa markaasuu malow gacanta la gelahayaa malaa'igtii kalena way imaanaysaa ninba meelbuu naf ka soo fakin iyo nool soo fakini sida nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam suufka markii laga bixinhayo lafaha oo kale sida loo findhicilo ilaan suufka anagoo inta masoomaali ma tabcatee waxaa ku jira suufka cadcad lafa yar baa ku jira lafahaasa marka laga saaraa markaas maanta o dhan baa findhicilin oo wadi oo bir baa la gelin oo kolba xabad baa laga soo bixinaya marka laga soo dhammeeyo malagii waa qaadahaya maradii madoobeyd ku duubhaya markaasuu burkii laba jeer ku dhufanaya kii kale sidoo oo kale mar ku duubay haddana waa garaacaya kii kale waa garaacaya kii kale waa garaacaya haddaaba lagu bilaabhaya marka waxaa weeye markaasaa samada lala aadahaya iyadoo qaramoonka kaasay malaa'igtu waxay leeyihin war maxaa jira maanta war xagga ardaydii maxaa wax urahaya war maxaa ka jira kaasay kii hebel hebel ahaa ama naagtii hablaaye hablaaye ahayd yaa ka soo baxay oo lasoo dilo xagga socota markaasay malaa'igtu kala cararayaan ururka iyo kala cararahayaan samaawaadka o dhan marka laga xidhaya markii samaawaadka laga xidho laa tufataxu lahum abwaabu samaa walaa yadkhuluuna janna ilahi wuxuu leeyay samada albaabada loo furi mahayo jannana geli mahayaan markii laga soo xidho ilahi wuxuu leeyay bartaa ka tuure hawada sare kasoo tuure si usoo wilaanwilayso naftii ha gasho ha la silciyo bartaasaa laga soo tuuri markaasay naftii bay jidhkii bay soo geli markii lasii wado ilin dowra khatar oo shiday soo qaatay waxay leedahay war xaggeed ii wadaan war meesha igu daaya war qabriga naarbaa iga horeysa way qayre waxaan jinni iyo insaan way maqlaya xayawaan kulli waa maqlahayaan nabigu calayhi salaam qabriga markii la geeyo maa diinuka le kaasuu haa uu iska dhahaya maba hadlayaba haa uu qaylihayaa markaasaa ilaahay wuxuu leeyahay subxaana wa tacaala kawn mid wax rumaysnaa ma ahe e mufsid weeyaane qabrigu ha isku tago oo feedhiisu ha isdhaafeen mugdi ha looga dhigo naartana albaab ha looga ballaqo kulaylkeeda iyo siliceeda uu ka dhamyana halka ha looga boqo markii isagoo cadaaba wax imaanhaya nin fool xun oo dhar xunxun qaba oo wejigiisa alkulista u malaysa u imaanaya kaasuu war aduu maxaa adaaba iga daran maxaa kaasuu camalkaaga xumaa baan hayo inaan meeshan kugu heliyaan rabaa buu leeyahy markaas sidan buu naxariis u malayn marka wuxuu le ilaahu adduunka halaagin alla ilaa adduunkii dib uleey maxaa yeeley haddii la halaagda cadaab buu sii geli moogtahay sidan baaba asaga waxay u tahayba naxariis u ah marka idan marka allah wuxuu leeyahy marka subxaana wa tacaala wajaa-at sakratu lmowti bilxaqi dalika maa kunta minhu taxiid maanta taxiid weeyaanoo geerida waan kor wareegeynaa wax kasta oon isleenahay geeri uu kaa badbaadi markaa ka badbaadaynaa cuntadaha cunin waa ku jirane dawadaa qaad waa ku fiicnaane xagga kuwaa geeda geeda intay isticmaaleen bay xataa ku dhinteen xataa marka waxaa weeye dadkan waxaa la doonhayaa inaan geeridii u diyaar garowne ma aha wajaad way imaan markaa waktigaaga adduun marku dhimaadana sakratu lmowti baa imaanaysa bilxaqi ayadoo xaq weliba geerida waa xaq wey yuqaal waxaa la dhihi marka daalika kan oo geerida maa ay ma ladii kii weeye kuntaada minhu xaggiisa taxiidu mid ka warwareega geeridii aad ka waa kaas marka ruuxaas waxaatul barsak buu galaya marka ama jannu ku jiraa ama cadaab buu ku jiraa markii muddo uu ku jiro qiyaamadiiba haddana ku xigto mid saddexaad wey waa mid saddexaad wanufiqa fi suuri dalika yowm lwaciid allah marka wuxuu leeyahay subxaanahu watacaala markay waktigii qabriga u dhammaadana oo xilligii qiyaamada la gaadho wanufiqa waa la afuufi suuri suurkii buunkii baa la afuuf suur buunkaa la yidhahda waa buun weyn dalika yowm lwaciid maalintaasuna waa maalintii goodiga weeye marka cashirkeena ee sideed halkaa inoo jooga insha allahu tacaala wanufiqa fi suuri dalika yowm lwaciid ayaan ka bilaabi doonaa cashri kale in sha allahu tacaala wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu إن الحياة قليلة لذاتها والموت فيها هادم اللذات ما أقصر اللذات